kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan danduray iyo caasho ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkana heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo ibraahinow toddobaad kale toddobaadkan dhambaalladu way fara badan yihiin heese qurux badanna sida caadiyan aan usoo xullo dhegeystayaasha barnaamijkan ku xihan ibraahinow waan u haynaa toddobaadkan bal dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya caashi wuxuu nooga yimid cabdicasiis muuse hooyo dahabo aadan iyo eedo aamino sheekh muuse iyo carruurteeda eedo faadumo sheekh muuse iyo eedo khatri sheekh muuse iyo cabdallah cabdilcasiis iyo maxamuud cabdilcasiis iyo cumar cabdicasiis iyo sacdiye cabdicasiis iyo caruurteeda hani cabdicasiis hani soomaali iyo waxay yidhahdeen hodan cabdicasiis iyo shukri cabdicasiis iyo aamine cabdicasiis iyo ugu dambeysta sadri xasan dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan mahad cumar iyo leyle cabdicasiis oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray aabe ismaaciil cabdikariin xasan iyo hooyo shariifo xuseen ducaale shiino ismaaciil cabdikariim cali ismaaciil cabdikariim waa dhammaan ilmo ismaaciil cabdikariin sane baa ku jira kiin baa ku jirta iyo sidoo kale anfac aadan cabdikariin iyo sareedo aadan cabdikariin xamdi aadan cabdikariin cabdiyo aadan cabdikariin leylo aadan cabdikariin iyo sidoo kale baaruud iyo faarax waa dhammaan ilmo aadan cabdikariin waxaa kaloo ku jira axmed ibraahin cabdi barre iyo sidoo kale xaliimo cabdi barre iyo xaybo cabdi barre nasteexo cabdi barre nuur cabdi barre farxiyo cabdulaahi cabdi xaliimo cabdulaahi cabdi iyo adeer aadan cabdikariin iyo adeer siraad cabdikariin iyo adeer ibraahim cabdikariin waa la badan yahay dhambaalka dad kale ku jira aan ku daro eedo cusub cabdikariin iyo eedo xaliimo cabdikariin eedo haybo cabdikariin eedo faadimo cabdikariin cabdiyo siraad cabdikariin iyo aadan ibraahim aadan iyo maxamed xasan xuseen iyo sucdi xasan xuseen iyo samsam cali cabdi iyo farxiyo cali cabdi dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda daahir ismaaciil cabdikariin iyo ismahaan cabdulaahi daahir oo lix iyo tobankii bishan agost waaba shalay uun oo jimco ahayd ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo wiili caano gabar iyo caano aamiin weliba dhambaalkani waxaa lagu dalbanayaa heesta xamdi ee kuluc iyo sahda cali waa tahay waxaan ku faraxsanahay in heestaasi ay galabta ka mid tahay heesaha barnaamijka ku jira waa tahay dhambaalkanna caasho waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasho cuud iyo ibraahim daanduray waanu idinka guddoona taa mid lamida ayaan idiin soo diraynaa waxaana haba yidhaahdeen dhammaan reer axmed sagaarow iyo reer qaalib sagaarow iyo reer kulmiye sagaarow iyo reer cambuure mire maxamuud cabdiraxmaan rakaaw mirwaaq iyo xasan saney shaanbow iyo waxay yidhaahdeen xaajiyo geediyo khaliif colaad dhammaan waxa ay taaniyo dhalasho ay u dirayaan bajiin cambuure mire iyo waxa ay yidhaahdeen cabaay caamey shalay oo waxay yidhaahdeen mataano ay ugu dhasheen degmada jimbiley ee gobolka hiiraan mataanahaasina waxaa loo bixiyey caamey iyo calaso waxay leeyihiin walaasheen caashicuud ayaan dhankeeda ka sugaynaa ducada maxaa ugu ducaynaysaa mataanahaasi mataanahaasi waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii soo kora ee kaalinna qaada dhambaal qurux badan oo markana aan gacanta ku hay ibraahina waxa uu naga soo gaaray aabe abuukar xiraabe iyo hooyo maryan cali falaax sakariye abuukar khaalid abuukar amal abuukar iyo odageeda iyo caruurteeda niyaah iyo janna anise abuukar iyo odageeda iyo caruurtooda zaki iyo miya waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiya cali dhegey iyo caruurtooda cabdiraxmaan yabarow iyo ayo saciida cali falaax iyo caruurtooda muqbil elyaas soomaaliya iyo kowthar iyo sidoo kale zina axmed faarax iyo odaygeeda cabdulcasiis iyo gabadhooda rayaan salaado macalin jeeb iyo odaygeeda cabdishakuur axmed iyo caruurtooda oo kale ah leyla sawaan zahra iyo maxamed raxmo calay iyo caruurteeda nuuradiin axmed qandac iyo xaaskiisa leyle axmed wehliye iyo caruurtooda iyo ugu dambayntii sahre maxamed casir qadhiib iyo caruurteeda iyo dhammaan reer qadhiib iyo magda cabdi cismaan waxay kala joogaan kanada iyo maraykanka waxaanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aamine abuukar hiraabe caddaan iyo kooshin saciid faarax faracadde oo arooskoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada kanada haddii la dhaho ibraahim oo markiiba dhigtaada soo jeesanaysa oo ka ogahay waa tahay sagaalkii bishan agost ayuu dhacay ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaanay ugu duceynayaan in arooskooda alla uu ka dhigo mid ay ku noolaadaan farxadda ubad mu'miniin ahna kala hela baa la yidhi wiil icaano gabar icaanan oo nugu ducaynayna ibraahinow aamiin waa tahay dhambaalkan caasho waxa uu noogu yimid aaba siciid faarax cadde iyo hooyo suusaane cabdulaahi xaaji xasan iyo sharmaarke siciid faarax iyo maryan siciid faarax iyo maxamed siciid faarax iyo cabdulaahi siciid faarax cabdulaahi faarax cadde iyo maxamed faarax cadde iyo maryan faarax cadde iyo caruurteeda iyo faadumo faarax cadde iyo caruurteeda dadkaasi waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxaanay jecel yihiin inay tahniyadayaan aamino abuukar hiraabe cadaan iyo waxay yidhaahdeen kooshin siciid faarax farcadde oo arooskood uu ka qabsoomay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkaasi canada sagaalkii bishan agost waxaana ay ugu duceynayaan arooskoodu inuu eebo ka dhigo mid ay bashbashii barooga kala kulmaan eebana uu kala siiyo ubad qeyrqaba aamin dhaqdhaqaaqa laafi ah dadow anugu yaabaye waa heestii cabbaaryaha heestan caashoy fannaanin dhowra ayaa dib u qaaday laakiin galabta waxaan ciyaaraynaa asalkeedii waa kuma fannaanka hore u qaaday cumar nuur cabdulle usoo shatimaaha guudkeega igudhaa feerxiyo imaadan ka qadmada ilka dabarcad kaga yaal shatimaaha guudkeega igudhaa feerxiyo imaadan ka qadmada ilka dabarcad kaga yaal markaana fiirsado banax yaraada mumsiya idishayay cabaryada isla gaaray dacalada markaana fiirsado banax yaraada mumsiya idishayay cabaryada isla gaaray dacalada gaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeena firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeena firdowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeelidiidaa daayinkuuma yeeline ku daawaday indhumeelaydiida daayinku mayline daruur yahay adookali nabi dabadi daruur yahay adookali nabi yusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adoo kale nabi yuusuf dabadi daruur yahay adoo kale nabi yuusuf dabadi lama keeni dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira duuliilka dharkee daray baxay la moodiyo degenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka duuliilka dharkee daray baxay la moodiyo degenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka damqaashada kalgacalka leh siday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay intaad tima hadabatiyo dumar gebi ahantii intaad tima hadabatiyo dumar gebi ahantii dhaloodayabaynayahay qulux kulaha dhinacii dhambaalada haddii aan dib u jalac ibraahino mar kale aan qaatay dhambaalkan quruxda badan waxa uu naga soo gaaray aamin dhambaalkana wuxuu nooga yimid seynab faarax cadde iyo caruurteeda zahro faarax cadde iyo caruurteeda abshiro faarax cadde iyo caruurteeda xaliimo faarax cadde iyo caruurteeda ayeeyo xaawo xaaji xasan abti saciid cabdulaahi xaaji xasan iyo burhaan cabdulaahi xaaji xasan iyo habaryar yasmiin cabdulaahi xasan idil cabdulaahi xaaji xasan iyo saamiya cabdulaahi xaaji xasan iyo dhammaanba reer xaaji xasan ayeeyo faadumo goox siciid iyo reer goox iyo dhammaan reer jaamaca takilo dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin dhammaan inay taaniid kal ilaaba gaarsiiyaan aamina abuukar hiraabe caddaan iyo kooshin siciid faarax faracade oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada sagaalkii bishan agost waxaana ay leeyihiin waxaan kugu ducaynaynaa in arooskiina uu eebba ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol farxad leh eebbana uda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan leenahay annagana aamiin ayaanu raacinayna ibraahinow heestan quruxda badan oo malaha laga yaabo inaad waay waayo maqli jirta laakiin maalmahan aanay ku soo marin ayaan arooskaas ibraahinow jeclaan laha inaan u hibeeyo waa heestii qormo aad iyo aad aad iyo aad magool iyo fanaanka cabdisalaad berdilash
kormaroob helayo quuqaanidee ee xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee kormaroob helayo quuqaanidee ee xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtahay kama u qadinine qalbi jire
oo sharafte qanjidho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaylege markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyayligede qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaata
qorraxdu waa aroorti, qaar la soo baxdo. Ancaadku qarin baad u marow qabadeed leede. Qorraxdu waa aroorti, qaar la soo baxdo. Ancaadku qarin baad u marow qabadeed leede. nebi yuusuf quruxdiye qadarka rusiyaad adna qaybi ka wadatayod qayrikaad ku dhaafte nebi yuusuf quruxdiye qadarka rusiyaad adna qaybi ka wadatayod qayrikaad ku dhaafte haddaan qado anfacaaciga anfaaciga haddaan qado anfacaaciga anfaaciga adan kugu qabooga haddaan qado anfacaaciga anfaaciga haddaan qado anfacaaciga anfaaciga adan kugu qabooga ee markaad uqunu dhaagcaagde talaabadaad uqcaagde daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qosashaa nafteede markaad uqunu dhaagcaagde talaabadaad uqcaagde daymada ilqabad kale ay qoraan si egtay ee qosashaa nafteede
qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadadku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadadku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye
tahay heestii qormo ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray isaaq maxamed nuur daqare mukhtaar maxamed maanishow maxamed moomo xamdi shariif caanise maxamed iyo axmed deeq maxamed iyo ismaaciil maxamed iyo hibe maxamed iyo faa'iise isaaq maxamed fayley dhammaan waxay hambali u dirayaan kal iyo laaba cabdiraxmaan geesey iyo muune xasan macalin oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka sagaalkii bishan agost ee sanadkan wiilkaas oo loo bixiyey mascuud cabdiraxmaan geesey waxay leeyihiin allah ka dhiga mascuudkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca soo kor ayaan ku leenahay bay leeyihiin aamiin anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow dhambaal kalo qurux badan waxa uu naga soo gaaray xaliimo xaaji yabarow iyo odaygeeda axmed faarax ruush iyo carruurtooda nuurto xaaji yabarow iyo carruurteeda dictoresa caasho islaweyn iyo gabadheeda evelin iyo sidoo kale luul islaweyn iyo carruurteeda iyo dhammaan reer islaweyn cabdiqani xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdisataar xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan reer xaaji gacal ibraahim cali xayle axmed cali xayle wiilo shacayb iyo carruurteeda mahado yalaxow iyo carruurteeda mulki baadiyow iyo odaygeeda xasan muude iyo carruurtooda safiyo baadiyow iyo odaygeeda cali xasan iyo carruurtooda iyo xaliimo baadiyow iyo odaygeeda saciid jimcaale iyo carruurtooda iyo ugu dambayntii ruqiya cali maxamuud iyo odaygeeda cabdulaahi xaaji cali iyo carruurtooda dhammaan dadkani oo meelo kala duwan oo caalamka jooga waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aamina abuukar hiraabe caddaan iyo kooshin saciid faarax faracadde oo arooskoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada sagaalkii bisha agoost ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaanay ugu ducaynayaan in arooskooda uu alla ka dhigo midkay kala kulmaan farxad bashbash iyo baraare wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta kale ayaan dhegeystayaashan u hayno waa xamdi waxaa uu jir ugu luqeynaya maxamed axmed kuluc iyo saadaca ciisaha kalgacalkeenna xashaaya guurkeenna qaryasamo ku waarikeenna sidii xawayo aadan rabbiba isu kan xulay sidii xawayo aadan rabbiba isu kan xulay waxaa linaga weyno xagga samada laga qoray duqay xeera qooliyo xer almiliyo shiiqba waxaa linaga weyno xagga samada laga qoray duqay xeera qooliyo xer almiliyo shiiqba xirsigan inoo xidhay iyo xirsigan inoo xidhay xirsigan inoo xidhay xirsigan inoo xidhay rabbigeenna xaakimahe xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya
isxaq dhowrka labadeena burarcaynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta isxaq dhowrka labadeena burarcaynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta sidii xaydar iyo faadumo rabbiba isu keen xulay sidii xaydariyo faadumo rabbi waa isu keen xulay wax xisaab dhammaantiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajooda ya gooyeenba wax xisaab dhammaantiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajooda ya gooyeenba xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimahe xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya xaragadi arooskeenna xornima isku dhaqadkeenna xikmadiyo aqoonteenna xurnimadii arooskiina xurnimo isku dhaqadkiina xalaal weeya bara kale muxuu laha anmalaa xalaal weeya bara kale muxuu laha anmalaa xagga nolosha raasken waxayaa taqiimale aqalwada xadaayada dadab xidhan ayaad geli xagga nolosha raaskeena waxayaa taqiimale aqalwada xadaayada dadab xidhan ayaad geli gogoshuna xariir tahay gogoshuna xariir tahay waxaan filayaa heesta xamdi oo dadka kuluc iyo saado cali in dhegaystayaal badanoo barnaamijkan dhegaysanaya gaar ahaan kuwa aqalgala inay si weyn uga helayaan dhinaca dhambaalada mar kale aan ku leexana ibraahino dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahino toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray annagoo kale ah baa layidhi adeer xasan xaashi xayow iyo eedo maryan xaashi xayow iyo sidoo kale eedo shamso xaashi xayow iyo dhammaan reer ilmo xaashi xayow hooyo wiilo cabdulaahi hooyo daah maxamed janna gale xabiiba cabdi xaashi iyo qoyskeeda cabdul cabdi xaashi iyo xaaskiisa doctor xasan nuur cabdi xaashi iyo xaliimo cabdi xaashi iyo qoyskeeda faadumo cabdi xaashi iyo qoyskeeda iyo sidoo kale usaama cabdi xaashi iyo yuusuf cabdi xaashi iyo xaayow cabdi xaashi iyo cabdulqaadir axmed sheekh xasan abwaan cali axmed sheekh xasan hodan cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi aamine cabdi xaashi iyo ugu dambayntii ruquya cabdi xaashi iyo dhammaan baa layidhi ilmo cabdi xaashi meel kastoo dunida ka joogaan waxaana intooda badan ay joogaan baa layidhi soomaaliya kenya maraykanka iyo sweden waxaanay tahaniid kal iyo laaba hawada u marinayaan oo dhalasho ah aabe cabdi xaashi xayow iyo hooyo farxiyo axmed sheekh xasan oo soddonkii bishaanu soo dhaafnay juulaay ee sanadkan ay gabadh ugu dhalatay dowlad goboleedka galmudug baa layidhi gaar ahaan caasimadiisa dhuusamareeb waxay leeyihiin soo weyne oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasho wuxuu noogu yimid aabe cabdi axmed sheekh dhaloweyn iyo hooyo seynaba cali cabdiraxmaan iyo maxamed cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed caruurtiisa iyo xaaskiisa deeqa maxamed wacays cabshiro cabdi axmed odageeda xuseen maadey iyo waxay yidhaahdeen samsam saalax caruurteeda iyo odageeda iyo balqiiso xasan saalax caruurteeda iyo odageeda iyo eedo shamso axmed sheekh iyo caruurteeda iyo eedo faadumo axmed sheekh iyo caruurteeda zahre maxamed cabdi iyo axmed cabdi axmed iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan waxa ay kala joogaan kismaayo iyo washington waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mubaarak cabdi axmed dhaloweyn iyo farxiyo siraad oo gabar ay ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaas oo loo bixiyey saxarle mubaarak waxay leeyihiin soo barbaar noqo oo tii soo weynaata oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba waxtarta aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahinow waan ku rabaa
haye kurabaaye noa kurabaaye run ma kaa tahay waa la iseebinaya ibraahim meeshaan ciyaar ciyaar ma taalo waan ku rabaa iyo run ma kaa tahay meel islama galaan runta iska sheega waa ku rabaa hadda ay tiraada haye ma la soo booda waa in la dhahaa run ma kaa tahay haye waa in la isdhaariyo marka codka macaan fanaanada waxaa ku luuqeynaysaa lul jeelaani iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinla socodsiinayey xaashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan garabey daandure intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono haddii alla idmo toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelyo
waayahay waxaannu dhegaystayaal aad iyo aad uga cudur daaranaynaa in warbixintii doorashada jubbaland ee magaalada kismaayo nooga imanaysay ay noo suurtageli weyda inaan galabta idiin soo gudbinna haddii la idhaahdo idaacaddayada fiidka ayaad ku maqli doontaan halkaasna waxaa ku eg barnaamijkii hambalyada heeso nala socodsiinaya daanduure iyo caashucud sidoo kale waxaanu soo gebagabaynaa idaacaddaydii galabnimo oo ay wadajir wadeen anigoo ah maxamed cabdi nuur xasan nuur iyo dhinaca soo saarista inoo joogay bashiir abikar intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo